Hay'adda Jumciyadda Daryeelka Bulshada ayaa deeq dhar ah gaarsiisay in ka badan laba boqol oo carruur agoon ah oo wax ka barata iskuulka Sheikh Cali Dayaan ee magaalada Muqdisho, waxaana munaasabada ka qayb galay mas'uuliyiin ka socday hay'adda daryeelka bulshada, macalimiin, waalidiin iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada. Maamulaha iskuulka Sheikh Cali Dayaan Mukhtaar Maxamed Muuse ayaa ka hadlaya ugu horeyn muhiimadda ay u lahayd deeqdan dharka ah ee la gaarsiiyay carruurta agoonta ah ee iskuulka dhigta.
mashruucan maanta waxaa loogu talagalay in ardayda agoonta ee iskuulka dhigata iyo agoonta ku xeeran isku- eh, deegaanka ama deegaanka iskuulka uu- uu ku yaallo ardayda degan in maanta loogu qaybiyo dhar dharkaas oo ay soo bixisay een, een, hay-adda annadu- een, annadwat alcaalamiya lishabaab alislaami ama hay-adda waami waxaana fulinta iska leh jumciyat aricaaya lilkhadamaat alijtimaaciyata fi soomaal ama hay-adda daryeelka bulshada waxa ay ho- oo hoostaga iskuulka shicala dayaar sidaasi darteed waxay ka mid tahay yani shaqada aan qabanayna shaqooyinka aan qaban jirna oo oo ah in da- mararka baan- inta karaankeenna ama inta awood awooddeenna ah in dadka deegaanka waxaan awoodno inaan dib ugu celinno ama mashaariicda aan la soo gaarto oo kale in ayaga ugu faa'iideyno dhanka kalena gudoomiyaha hay-adda jumciyadda daryeelka bulshada sheekh maxamed saruur axmed ayaa ka hadlaya cidda soo dhiibtay deeqdan Ee, barnaamijkan hadda maantaan hadka u joogno ee aan labada boqol iyo tiim aan ku arad bixinayno waxaa soo dhiibay oo soo gaarsiiyey ee, jamciyadda daryeel ee, annadwa alcaalamiya lishabaab alislaami oo ka caada yeelatay inay daa'iman ka qayb qaataan dadka muslimiinta ee dhibaatada haysata gaar ahaan agoonta oo weligoodba ka qayb qaadan jiray ayaa soo gaarsiiyey ee jamciyadda daryeel ee adeega bulshada oo iyadana dowrkeeda insha allahu kaalinteeda ka qaybinaysa maanta agoontaa u qaybinaysa ee, dharkaa isaga ahoo loo keenay marka ee, aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa annadwa alcaalamiya lishabaab alislaami iyo dhammaan dadkii ka ka shaqeeyey inaan marxaladan soo gaadhno Ee, waxaa kaloon u mahad celinayaa
deeqdan ayaa ahayd mid muhiim u ah carruurta agoonta ah ee dhigta iskuulka sheekh cali dayaan ee magaalada muqdisho waxaana loo qaybiyey in ka badan laba boqol oo carruur ah